Dhallinyaradan macalimiinta ah oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana ka hawlgala iskuulka Daryeel oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa isku xilqaamay in ay ardayda danyarta iyo kuwa agoonta ah si bilaash ah wax ku baraan. Macalimiintan ayaa maadooyinka ay dhigaan waxaa ka mid ah Carabiga, Tarbiyadda iyo Tiknoolajiga. Maamul ku xigeenka iskuulka Daryeel Cismaan Xuriye Siyaad iyo qaar ka mid ah macalimiinta iskuulka ayaa raadiyo Beelo uga warramay waxyaabaha ku dhaliyay in ay iskuulkan hirgeliyaan iyo maadooyinka laga dhigo iskuulka.
Sababta loo aasaasana waxay ahayd in la daboolo baahiyaha waxbarasho ee markaas jiray si gaar ah carruurta agoonta iyo danyarta iskugu jira ee aan awoodi karin inay waxbarashada markaasi ay helaan waxbarasho. Fikirkan wuxuu kasoo fulay dhallinyar aqoon-yahano ah ee gobolka wax ku baratay ee iskood isku xilqaamay ee garwaaqsaday inay bulshadooda wax u taraan. Iskuulka Hoose Dhexe Daryeel waxaa loogu talagalay guud ahaan bulshada gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne carruurta ku nool si gaar ah waxaan waxbarasho free ah siinaa carruurta agoonta ah oo si bilaash ah wax ku barto. Qarashka waxaa waaye contribution iyo dhallinyar is xilqaamtay reer Hiiraan ah isku tagay oo xoogooda iyo aqoontooda isku geeyay. Taas ayaa macnaha is xilqaam waa inuu yahay qof daacad ah. Tan labaad waa inuu yahay qof aqoon-yahan ah ee aqoon leh ee maadadan uu bixinayo aqoon u leh khibradna u leh. Labadaas qodob ugu muhiimsan waxyaabaha ku soo xulan. Sheegaba waa dhallinyartaas iyo gabdho reer Hiiraan ah iyo wiilal gabdho iskugu jira oo is xilqaamay ayaa macnaha oo barnaamijkan kasoo fulay sidaas ayuuna kusoo socday muddadaas.
Waa fursad aad u muhiimsan inaan ka mid noqdo iskuulkan macalimiintiisa anigoo ka mid ahaan jira ardayda dhiganaysay iskuulkan dafacadihii markaasi ugu horeeyay. Haddana ah macalinkii markaa oo ka dhiga iskuulka wax ka dhiga aad ayaa markaasi fursad weyn ugu arkaa anigoo ah ardaygii dhiganayay haddana noqday marka macalinkii iskuulkaas ka shaqeynaya. waxaa igu qasbay iskuulkan horta wuxuu leeyahay door ama waxyaabo fariimaad ah oo la isgaarsiiyaa jiro aniga waxaan ahay ardaydii iskuulka wax ka soo baratay waxa macalinka u noqdayna waxaa waaye waa doorkii macnaha aniga liisoo gaarsiiyey iyo sidii aniga wax liisoo baray inaan anigana ugu faa'iideeyo dhallinyarada ama ilmaha u baahan waxbarashada
waa ku dhowahay radio berula waxaan dhigaa maadada tiknolojiga dugsiga hoose dhexe ee daryeel maantana aan ka mid noqoto barayaasha dugsiyada kala duwan barayaasha soomaaliyeed dugsi hoose dhexe aada ugu faraxsanahay waa heer title aan rajeynayo inaan soo gaaro intaas inka badanna waa ku jira dadaalkeeda inaan sii dhaafo insha allah wallaahi waa hubadayda waan jeclaa inaad noqdo bare maadaama arday lagu soo dadaalay wax soo bartaan ahaa anina fursaddaas haddaa helo inaan noqdo bare soomaaliyeed oo jiilka iga dambeeyo wixii aan soo bartay kaga faa'iideeyo bulshada wax baro macalimiintan ayaa shaqadan isku xilqaamay si ay door uga qaataan horumarka nolosha carruurta aan waalidkooda awoodin inay geeyaan goobaha waxbarasho sababo la xiriiro duruufo dhaqaale oo haysto